shir gaar oo maanta ay muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya islamarkaana uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa looga dooday howlgalka hubka dhigista ee ciidamada dowladdu ay maalmahan ka wadeen magaalada muqdisho warmurtiyeed laga soo saaray kulankan ayaa lagu sheegay in howlgalladan yihiin kuwa amniga lagu xaqiijinayo sidoo kalena aan loola jeedin cid gaara warbixintan waxaa goor dhoweyd muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste kulanka kadib ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka warfaafinta waxaana ugu horrayn halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka cabdiweli sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada kulankooda waxaan uga faa'iidaysanaynaa kulankan fadhi saakita uu yeeshay golaha wasiirada ama golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oon shir guddoominayay anigu shirkaas waxaa looga hadlay arrimo aad iyo aada muhiim u ah mid waxay la xidhiirtaa dadejinta shuruucda la doonayo in baarlamaanku ansixiyo si dalka uu awood ugu yeesho inuu gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka higsiga la higsanayo in doorashooyin uu ka dhaco taasoo madaxda qaranka isku waafaqday xukuumadduna ay u samaysay guddi heer wasiir ah oo uu hogaaminayo prime minister ku-xigeenka ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka si hawshaas loo dardargeliyo ayna u noqoto shuruucdaasi kuwa taabagala oo la meel mariyo arrinta labaad oo aada ogtihiin waxaa weeye oo arrinta amniga iyo howlgallada beryahan ka socday magaalada muqdisho golaha wasiiradu saakata inuu aada ugu faraxsanaa in shirka uu kala soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo runtii taageeraya howlgallada xukuumadda iyo hawsha ay ka hayso guud ahaan dhinaca shuruucda iyo dhinaca amniga sidoo kale waxaa isaguna madasha shirka jaraa'id ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta ridwaan xirsi maxamed waxaana uu qeexay in xilliga dowladda uu ku eg yahay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka inta wakhtigaasi ka horraysana loo baahan yahay in lagu guulaysto sugidda amniga iyo ansixinta hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamanka hor yaalla xukuumaddan maandaydkeedu waxa weeye ama wakhtigeedu waxa uu ku dhan yahay labada kun iyo lix iyo toban waxaan isweydiinay oo ku jira week balaanka ay xukuumaddu dejisay dariiqa loo socdo ama rowr maabka ama hiigsiga xagga looga guurayo labada kun iyo lix iyo toban waxaa runtii ku xidhan qodobo fara badan waxaa ka mid ah ammaanka dalka in gacanta lagu qabto oo la sugo waxaa ka mid ah in la abuuro guddiyadii madaxa bannaanaa oo distoorka uu qorayey waxaa prime ministerku u magacaabay guddi anugu aan chairman u ahay oo golaha wasiirada ka kooban waxaananu ku dhaqaaqnay hawshaa sidii loo fulin lahaa waxaa noogu jira balaanka aanu sanadkan baarlamaanka u gudbinay hindi sharciyeedyo fara badan oo arrintaa la xidhiidha ugu dambayntii wasiirka warfaafinta musdaf sheekh cali dhuxulow ayaa saxaafadda u akhriyey warmurtiyeed ka kooban laba iyo toban qodob oo dhammaantood salka ku haya sugidda amniga waxaa la mamnuucay ka ganacsiga hubka nooc kasta uu yahay ciidan abaabulan oo ka baxsan ciidamada qalabka sida iyo amisom in waddooyinka lala maro hub aan sharciyaysnayn waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in ciddii haysato hub sharci darro ah ay ku soo wareejiso gacanta hay-adaha amniga wasaaradda amniga qaranka ama ay si sharciga waafaqsan uga diiwaan geliso hay-adaha amniga qaranka ciddii ka hor timaada ciidamada amniga marka ay ku jiraan howlaha amni sugidda ay xil saaran yihiin waxay ku xadgudubtay sharciga dalka warmurtiyeedka ayaa waxaa qayb ka ah digniin loo jeedinayo saxaafadda madaxa bannaan oo lagu wargelinayo inay dhowraan sharciga iyadoo warbaahintii ku xadgudubta arrimahaasina la sheegay in lala tiigsan doono maxkamadda garsoorka dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho